الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب استحباب النزول بالمحصب يوم النفر والصلاة به أداكني باب استحباب النزول دقيتانك لدغو بالمحصب ميشا محصب ليلا والسنة نمتك أي سنة هي يوم النفر مالتا لغسو قورا منا ويوم النفر الثاني تاس أي باب كيدي هي iyo wsalaati salaadii bihi kollay ba'du darfiyo weeye macnaafi weeye wasalaati fiihi iyo salaadii muxasab dhexdiisa ama muxasab laguba tukanayay taas buu u baabaysan yahay kollay malaa waxaan filaya masaa-isha qaar weynoo horeeyeen iyo kalaamka meeshanka hadalkeed ede baab u khaas yeelayna waa inoogu imanayaayo axaadiisna ay kuba sugan tahay iyo duruqdeed muxasabna sidaan hore soo maray muxasab iyo alxasba iyo siday noo dambaysa khayfu bani kinana iyo alabdax iyo albadxa iyo waa asmaa meel keliya magacu ahayd waqtiyadaa horena dee makiluka rasuulka ilaahay markii uu iyo waqtiyadan matalan hore oo dhan halkaa xataa aqaladu may gaadhsiisnayn oo waa marka xabaalaha maka uun iyo wixii mino xaggeeda kaba xiga taas ayaaba la odhanayay waana meel biyomareena ama doox weyn bay ahayd lafdigan albadxa iyo alabdax iyo alxasba iyo almuxasab iyo asalkood ere alxasba iyo albadxana waa qururuxan ama meelahan dixaha oo kale biyuhu ay maraan qururuxan yaray leediyo ciidda ay leedahay baa albadxa iyo alxasba iyo la yidhaha almuxasab iyo alabdax iyana taa weeye oo meeshu masiil bay ahayd marka buurtaasun laga dhaadhaco ee ilaa xagga mina waana dhul waasaco rasuulka ilaahay degay al haddaba degitaankaasi dee manzil bay ahayd maantana dhulkii dee ma ahaba wixii waxba kama jiraane waa dhulkaas laamiye iyo dekada waaweyn iyo cimaarado iyo xaafado noqday oo meeshii waqtigaa horun bay umuurahani ahaanayeen waa nin soo dhawaato ninka basaam la yidhaaho cumdatul axkaamka iyo sharxe allahuna xagse dhowaan buu dhintay iyo buluqulmaramka iyo way soo gaadheen dhulkaasoo weli aan laamiye iyo cimaaradaba aan noqon oo dee markaa may dheereyna waqtiyada waxyaalahan ay isbedeleen bal haddaba markaa degidii la degayay xukumkeeda ayuu baabkeedii yahay xadaثna mحamed بn mهrاn الrاziي qاl xadaثna cabdالرaزاq عan mcmr عan أyuba عan naafic عan iبn cmra أن النبي صلى الله عليه وسلم رasuulka ilaahay iyo وأbا بكri abا بكر iyo cمر cمر كانوu waxay ahaayeen ينزiluuna kuwa dega alabضaxa meesha alabdax la yidhaaho taas bay degi jireen macnaa waqtigay degayeena markaa ay soo guuraan ay mino ka yimaadaan xajku u dhammaado ayaa maalintaasay halkaa soo degayeen oo rasuulka ilaahayna san horeba usoo maray salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh duhr iyo casr iyo maqrib iyo cishaayi buu ku tukaday afartaa salaadood waxoogaana uu yar seexday markii dambena habeennimo ayuu kaba tagu dawaafkii wadaac sameeyo waanu baxayeyba iyaguna haddaba abubakar iyo cumar iyana sidaasay yeeli jireen oo halkaas bay degi jireen yowma nafri bay degi jireen xadaثnي محamed بن xاakim بn maymun qal xadaثna rwx بn عbaadةa qal xadaثna skhr بn juwayriyaةa عan naafic ana بna cmra kana yara تaxsiba suna sanadka kollay inta hore o dhan iyo naafic iyo ibn cmar waa dadka kitaabka kusoo noqnoqda skhr بn juwayriyana waa nin iqo atbaacu taabiciintii kaba mida kolley imaam malik iyo dabaqadii weeye waa nin iqa weeye kitaabkeennana axaadiis aan badnayn buu ku leeyahay oo xadiidkani u horeeya laakiin afar xadiid oo dambena way dambeeyaan oo barhkood kitaabka dhammaadkiisa ay kuba sugan yihiinna waxaan leenahay waa nin hiqa ah atbaacu taabiciintii kaba mida muslimna waxbuu kaba wariyaa axaadiista kitaabka uu ku leeyahay ma badna oo shan xadiidka maba badno xadiidkani uguba horeeyo marka naafic baa wuxuu inoo soo noqonayaa ana bna cumar oo sayidkiisii ama mawlihiisii ahaa kaana wuxuu ahaa yaraa mid ictiqaadiya ataxsiiba wa annuzuula bilmuxasab taxsiibku waa degitaanka meesha muxasab la idhaah la dego sunnatan sunna inuu yahay waqtigaa xajka maha waqtiyada kale wa kaana waxaanu ahaa ibnu cumar yusallii mid tukada aلduhra salaada duhur dee kollay casar iyo maqrib iyo cishaa ina isagoo rasuulka ilaahay ku dayanayo uu ku tukan jiray laakiin waa salaadiisii ugu horreysay yowma nafri nafriga maalintiisa kolley yowmu nafri thaani weeyo waa maalinta ay dulsha dulxija ay saddex iyo tobanka tahay ee xujaajtii ciddii aan soo deg aan degdegine maalintii hore aan bixina ugu dambeyn camalkoodii intuu u dhammaaday mina laga soo guurayo kollayna lixdan cishee xajku socdaa mid kasta magac u gaaray leedahay oo ee bal maalinta ugu horeysa waa taa aynu xalayna soo haynay yowmu tarwiya la idhaah oo maalinta mina la baxayo ee dee mina la mina la tegayo maalinta sideedaad maalinta ku xigtayna waa yowmu carafa oo dee waaba maalinta carafa la joogo maalinta saddexaadna waa yowmu naxr oo dee waanan arki doona dee horena waa tay aynu soo marray xalayta axaadiisteediiba aan haynay maalinta koob iyo tobnaadna waxaa la yidhaha yowm lqari yowm lqari waa qaafyara macnaa xujaajtu maalintaa dee cid degdegaysaana ma jirto minaa lagu wada sugan yahay oo qari bimacnaa alistiqraar oo maalintaa yowm lqari baa la yidhaha maalinta labiyo tobnaadna yowm nafri lwal ayaa la odhan maalintaa saddexiyo tobnaadna waa maalintan imaka aan hayne yowm nafri thaani taas baa lagu magacaabaa yowm nafri thaani oo nafriga labaad waa ciddii aan mutacajil ahayn bixidiisii uu mino kala baxayay haddaba waa maalintaa dambe ibnu cumar salaada duhur buu ku tukanayay halkee bilxasbati xas buu ku tukanayay waa ta aan leenahay alxasba iyo almuxasab iyo alabdax iyo albadxa iyo almuxasab waxoo dhami waa magac keliya waa meel keliya magacyadood qaala naaficun markaa naafic baa wuxuu dhi xadiidka ninkii warinaya ibnu cumar inooga wariyay ahaa qad xasaba rasuul اllahi salى اllahu عalayh wasalam xasaba bmacnaa nazla اlmuxasab uu degay rasuulkii ilaahay muxasab uu degay rasuulkii ilaahay salawaat ullahi wasalaamu عalayh wاlkhulafaau khulafadiina way degeen bacdahu oo dee abubakr waa degay oo cumar waa degay oo cuثmaan waa degay bal khulafadii ka dambeysayna way degeen dee ibnu cumarna waa kan degi jiray waana habeenkaa laga yimaado mina laga yimaado ama maalintiisaa lagaba yimaado maalinta iyo habeenkii wax kaba mida maaha degid dheer be naafic san dee ognahayn garanayna waa nin taabiciya ibnu cumar baanu in badan wax ka wariyaa halkana waxaa inoogu sugan isagoo yidhi qad xasaba rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam rasuulkii ilaahay wuxuu degay muxasab buu degay isagu dee saxaabi maahe waa taabici rasuulkii ilaahay inuu halkaa degayna markaa riwaayadii hore ayuub uu warinayay xadiidkii uu naafic kaba wariyey tan sakr ibnu juwayriye maaha tii hore naafic waa ta aan soo aragnay an ibn can naaficin can ibni cumara ana nabiya salى اllahu عalayه wasalam wa abubakr wa cumara markaa sanadkii mawsuul ba xadiid xidhiidhsan buu ahaa laakiin riwaayadan aanu ibnu cumar imaka hadalkii u tiirin ee isagii unuu xaggiisa iba yidhi rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh halkaasuu degay markan riwaayadaa hore la aqrino waxaan leenahay waa sanad mawsuulay noqon oo dee ibnu cumar buu kaba warinaya laakiin lafdigan daahirkiisa haddaan eegno waxay noqon layd inaan idhaahno waa mursal oo saxaabi maahe waa taabici waaqaco iyo qiso aanu soo gaadhin baanu sheegayaa warinayaa bal markaas markay khulafada noqoto abubakar iyo cumarna imaka halkan iyo khulafadiina khulafada muu soo gaadhin midna kama soo gaadhinoo iyagana inqiaac bay noqon kala go e laakiin maxaa jira sanadkii horeynu soo aragnay ee weliba dariiqa naafic ahaayee can ibni cumar ayaa inoo caddaynaya inuu markaa mawlihiisii iyo sheekhiisi iyo xadiidka kaba warinayo sanadkuna inoo xidhiidhsan yahay xadaثana abubakr ibn abi shaybata bal xadiidka markaa horta maxaa inoogu sugan ibni cumar in taxsiib ama muxasab oo la degaa sunno yahay oo rasuulka ilaahay baa degay dee waa tan khulafadiisna ay kaga daydeen ay degeen kollay dad kala duwan oo iyaguna dadkii kaba dambeeyey way degi jireen waa intii ay suurtagal ahayd halkaas inuu ruuxu dee halkaa iskaba dego isagoo soo baxay oo meel dee guryo iyo aanay waddooyin noqon taas bay ahaydba bal markaa laakiin xadiidka taasaa inooguba sugan rasuulka ilaahay inuu samayn jiray oo dee khulafadiisna taa ay laba yimaadeen laakiin bal wax ka duwan baan arki doonaa markaasaan isku yargeyn doonaa axaadiis ama aahaarta halkan kuba soo aroortay waana tan wax taa kaba duwanoo ina sunno ma aha ay kuba sugantaos ay caaisha leedahay ibnu cabaasna uu kaba dambeeya xadaثna abu bkr بn abi shaybta وabu quraybi qala xadaثna cabd لlahi بn nmayri qala xadaثna hishaam wa hishaam بn curwa can abihi abihi curwa can caaishaةa qalat anaha qaalat نزul اlabdaxi meesha alabdax ama almuxasab laba yidhaaho laysa degitaankeeda la degaa waqtigaa xajka laysa bisunati sunna ma aha caaisha leh abi daud ba halkan waxaa riwaayadiisa ziyaada la socotayba oo ah faman shaءa nazl waman shaءa lam yanzil taas bay sunanimadii uga jeedaa waa manzilun ruuxii doonaana degaya kii aan doonayna aan u degahayne sunno ama dee xajkiiba manaasigtiisii ugaba jira ma aha taas waxay tihi markaa caaisha inamaa nazlow rasuulka ilaahay waa degay oo taa shaki kama taagan iyo hadal marka waxay tihi inamaa nazla iyadna way la degtay halkaasba waxay tihi inamaa nazalahu uu degay rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay liannahu kaana asmaxa waa manzil itifaqiya un maslaxo kalaa ku sugnayd oo dunyawi ahaaneed ama isaga dee maslaxo socodkood iyo umuuraha kuba tacalluqsanayd iyo degidoodee ma ahayn maslaxo iyo umuuro xajkii kuba tacalluqsanoo wuxuu u degay liannahu meesha abdax laydhaa ama almuxasab kaana wuxuu ahaa asmaxa mid u sahlan u fudud likhuruujihi bixitaankiisa idaa kharaja rasuulka ilaahay dee waa noqonayey habeenkiiba waa noqday adugu bal gelinkiisii dambeba waa kii dawaafulwadaac qabla salaati subxi inuu dawaafay aynu soo maray haddaba meesha marka la eego iyaday meel waasica ahayd dadka la socdayna ay badnaayeen dariiqoodiina ay u dhib yarayd bixitaanka wuxuu u sahlanaa meeshaasi oo meelihii kale uu ka fududaa kana sahlanaa xagga bixiddii rasuulka ilaahay baxayay taas bay ahayd maslaxadaasaa ku tacalluqsanayd ee maaha inuu xaggan kale dee wax acmaashii xajka ama dee manaasigtii kaba mida uu yahay marka ruuxii dee isaga taas isagu dan moodaana waa degayaa weeye kii kalena waa iska daynayaa wax sunno oo uu yahayna ma jirto caaisha saas baa xadiidkeedana yahay ibnu cumar xadiidkiisana waa taan soo aragnay bal welina waxaa inoo dambeeya xadiiث iبن cabaas وxadaثna abubakr بn abi shaybata qaala xadaثna xafs bnu kiyaatin xa وxadaثanihi aburabiic الزahraniي xadiidkan waxaa kaloo igu waramay buu leeyahy aburabiic الزahrani qaala xadaثna xamaadu yaعni bna زaydi xamaadkan oo aburabiic الزahrani kaba warinaya waa ina zayd haddaan yaعni lalaba imana kolley ibnu salama w isagu kama wariyo waa ibnu zaydun aburabiica وxadaثnah abu kamili qala xadaثna يزيid بن زurayci qala xadaثna xabيb الmucalimu kulhm can hishaami sanadka nin aan hore aynan usoo aragi kumaba jiro laakiin kulhm waxa uu jeedaa markii hore xafs بnu kiyaas baa sheekha mslim kaba warinayay imaamka ama ninkaa fiqihe qaadiga macruufka ahaa sanadka dariiqii labaadna xamaad ibnu zayd waa xada inta ka horeysa dariiqa saddexaad uu ka yar tiro badanya kuwii hore oo iyo kuwa hore labalabay ahaayeene kani waa abu kamil fadl ibnu xusein iyo yaziid ibnu zuraac iyo xabiib almucalim oo isaguna nin saadiso kaba mida magaca abihii zaa'ida waa la yidhi zaydna waa la yidhi horeynu salaada ugu soo maray haddaba saddexdan xabiib almucalim iyo xamaad ibnu zayd iyo xabs ibnu khiyaad saddexdoodaas ayuu kulluhum leeyahay marka kulluhum waa iyaga dhammaantood can hishaamin hishaam ibnu curway ka wariyeen bihada lisnaadi isnaadkan oo hishaamna aabihii buu ka warinaya aabihina waa caaisha isnaadku waa kan milow welibana xadiidkii hore mid la lafdi ah la mid ah lafdigiina waa kaan kaba soo baxnay xadaثna cabd bn xumaydi qaala akhbarana cabdالrazaaqi qaala akhbarana macmar can الzuhriyi can salimi ana aba bakri wacumara ababiyo bna cumara abaa bakr iyo cumar iyo ina cumar kaanuu waxay ahaayeen yanziluuna kuwa dega alabdaxa markaa ay soo guuraanee mina ay ka yimaadaan meesha abdaxa la yidhaah bay degi jireen bal xadiidka zuhri baa sanadka inoogu sugano zuhri wuxuu ka warinayaa salim salim waa in cabdillaahi bni cumar bale hadalkii aan naafic nidhina halkan waa imanayaayo aabubakar iyo cumar muu soo gaadhin ibnu cumar se waa aabbihii oo wuu soo gaadhay iyaga marka la eego dee aabbihii waa sidadii markuu ku warinayo kolley waana sida daahirka waa itisaaleh laakiin imaka san uu yaallo imaka intan walow dee duruq kale uu inoogu xidhiidhayo oo inqidaac bay noqon oo abubakar iyo cumar markay noqoto ama ibnu cumar waa aabihii oo waanu soo gaadhay in badan axuu kaba warinaya haddaba bal qolooyinkaas dee rasuulka ilaahay baanay ku dayanayeen oo ugaba horeeye kaanuu yanziluuna labdaxa qaala zuhriyu zuhri baa wuxuu yihi zuhri qaala zuhriyuna imika halka sanadkani mucallaq maaha dariiqii horuu mutasil ku yahay oo macnaa zuhri muxuu ku warinayaa cabdi bnu xumayd can cabdirazaq can macmar ayaa marna can sali can izuhriyi can salim kolna maxay noqotay waa can izuhriyi inuu yihi akhbaranii curwata can caaishata oo laba xadiid buu markaa isu geeyey zuhri baa labadiiba laga wada warinayaa macmar iyo dariiqa inta ka horeysa ayuu muslim kagaba wariyey midi waa salim buu kaba warinayaa zuhri oo uu markaa dee inay degi jireen qolooyinkaa uu magacaabay abdax markaa ay xajkooda dhammaystaan maxaa kaloo uu zuhri wariyey curwa inuu u sheegay waana xadiidkii imakaan kaba soo baxnay hishaam bni curwa aabihii kaba warinaya can caaishata annahaa lam takun tafcalu dalik arrinkaa may samayn jirin oo iyadu markay soo xajto oo marar dee kala duwan bay soo xajtay halkaa may degi jirinba wa qaalat waxaanay tidhi muxasab may degi jirin ee waxaanay tidhi inamaa nazalahu rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu u degay liannahu kaana wuxuu ahaa manzilkani muxasab laba yidhaah ma abdax manzilan manzil buu ahaa asmaxa u sahlan u fudud likhuruujihi bixitaankiisa u baxayo dadkii baa meel isugu wada imanayay waa meel ballaadhan ay wada degi karayeen ama in badanoo kaba midi marka dambana ka guritaanka laga guuraya bixitaanku uu sahlanaayo meelihii kale la degaya ka sahlanaa arrinkaasunbuu u degaye wax nusugii ku tacalluqsan ma aha qarad kalena rasuulka ilaahay kama lahayn degitaankiisa bal taa bay caaisha tidhi ibnu cumarna waa taa waan aragnay xadiidka ibnu cabaasna waa kan xadaثna abubakr ibn abi shaybata وإسحاq ibn ibrahima وbn abi cumara وaxmed bn cabdata walafd labi bakrin macnaa afar sheekh buu muslim kulmiyey afartaba xadiidkan uu ka wada maqlay laakiin lafdiga inoo soo socdaa waa lafdigii abubakr ibn abi shayba kuwa kalena xadiidka way la wariyeene ee macno ahaan bay la wadaagsadeen maxay xadaanaa sufyaan ibna cuyeynata dhammaan hadda afartooduba sufyaan bay ka wada warinayaan can camrin can cadaain can ibni cabaasin camrku waa camr ibnu dinaar cadaana waa ina abi rabaax marka ibnu cabaas baa qaala muxuu yihi anahu qaala laysa taxsiibu taxsiibku macnaha laysa laysa nusulu fi lmuxasab taas baa taxsiibku yahay waa taa lafdigaas taxsiibku ama degiddan la degayo markaa la degayo muxasab bishayin shay nusug ka mida ma aha shay acmaashii xajkiiyo nusugii ka mida ma aha inamaa huwa waxa ubaa weeye taxsiibku degitaanka muxasab la degaya manzilun manzil nazalahu uu degay rasuulu llahi sala allahu alay wasalam waa manzil rasuulka ilaahay degay meelihii kale la degayunbuu laba mid yahaye laakiin wuxuu yahay oo xaggii acmaashii ah ama nusugii ma jirto taas buu yidhi ibnu cabaasna bal xadiidka aburaafic iyo kuwo kalena waa inoo dambeeyaano xaggaa degidda iyo umuuro kuba tacalluqsane laakiin labadan xadiid ama saddexdan xadiid ee kan ibnu cumar iyo kan caaisha mid waxa weeye waa kaa ibnu cumar wuxuu sugayaa muxasab degitaankeedu inay sunno tahayba rasuulka ilaahayna qasad uu degay uu meeshan uba qastay markaa taas oo kale caaisha iyo ibnu cabaasna xadiidkoodu de waxay leeyihin waa manzil itifaaqi un rasuulka ilaahay qasad uma degin itifaaq ahaan buu u degay ee waxa ahaydna meeshana waa yar ku habboonayd un meel la degay ugu habboonayd oo xagga bixitaankiisa saa ay caaisha tidhi marka meesha maxaa meesha taala khilaaf bayna asaxaaba muxasab oo habeenkaa la degaa dee horta wax waqtigeenan walow shuraaxdii xataa bacdigood mucaasiriinta ahayd ay leeyihin maye waa sunna oo in lagu la sameeyaa fiican rasuulka ilaahay in lagu daydo horta maynoo suurto gelaysaabaa kaba horeyso dee ikhtiyaarkaa ma la leeyahay dee allahuma mooyi dad meelaha degaagkooduba yahay markii hore sakonkooda halka ahaa waaba laga yaaba hadday tii u niyoodaa dee sakonkoodna meeshaa waafaqay oo dee waa meel iyadaba sakana dad badan oo xujaajta ay degaan oo dee markaa hadday guryaha kaba karaystaan way noqoneen laakiin imika qasad kale ay adag tahay dee markaa taase bal muhimku waxa adigu ay markaas khilaafa bayna asaxaaba tan eegna jamaahiir alculamaa waxay iyagu eegiyeen waa inuu mustaxab yahay iyadoo rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh lagu dayanayo khulafadaas laakiin mid baa jirta horta bal ama waa sunna ha la idhaaha maya dee sunno maaha ee guud ahaan waxay ku ijmaacsan yihiin ruuxii aan samayn ee kaba taga wax korkiisa ah iyo wax camalkiisii kaga dhigmaya inaanu jirin taasba weeye bal taasba weeye waxaana jirta xaafid ibnu xajar raximah llahu tacaala kolley ayaa aahaartan isagoo khaasatan xadiidkan ibnu cabbaas ee dambe markii uu kaba hadlayey ayaa wuxuu isagu isugu geeyaa saxaabada markaan eegno waa sunno ma aha iyo waa sunno weeye ayaa wuxuu adigu bal matalan isugu geeyaa oo uu yidhaahaa qolooyinkan anfeeye inuu sunno yahay saa caaisha iyo ibnu cabbaas oo kale waxay ula jeedaan laysa min almanaasik manaasigta iyo acmaasha ka mid ma aho markaa kama laazimayso falaa yalzamu bitarkihi shay ka tegiisa laga tego wax ka dhalanaya ma jirto kolley waana hadalka kolley walow lafdiga ibnu cabaasi inuu yahay waxbaba ma hadaa hadal uu tirmidi shaafici kaba soo naqliyo lafdigan bishayin ay bishayin min almanaasik bay hadalka ibnu cabaasna kuba xambaaraan hadalkaa shaafici uu tirmidi kaba soo naqliya marka wuxuu dhaha ciddii sugtay san ibnu cumar oo kalena ujeeddadu waxa weeye dee kal haddii rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dayasho fiicani afcaashiisiiyo aqwaashiisiibaa inooguba sugnaatay degidii uu degay rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ee uu degay ayaa muxuu arrinkani gelayaa uun fii cumuumi taasi biamaali biafcaalihi sala allahu alayh wasalam arrinkii guud ee ahaa rasuulka ilaahay bal in lagu daydo wixii aan isaga khaas kuba ahayn lagaba daydo taasun buu ku jiraaye laakiin isagaba ujeeddadiisu mahay ilzaam dadkii la laaziminayo oo ilaba ilow halkaa dega uu leeyahay ee macnaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh marka la eega ta'asiga afcaashiisa si guud ba ay tahay in looguba daydo tiibuu isaguna ka mid yahay afraaddeedii ka mid noqonaya kuwa iyagu anfiyayaana macnuu waa maxay manaasigtii ka mid maaho haddii laga tago waxba kama laazimaya waa hadalka xaafid iyo uu aataartan isuguba geeyo kolley maxamudiin dabarina hadal ku dhow waa ugaba horeeye marka waxa ay tahay un dee bal degidii marka la eego rasuulka ilaahay dayashadeed dayashadiisii marka jaanibkaa laga eego ha dee shay habboon buu noqonaya niyada hadduu laba yimaadona ajrigeedii uu yeelanaya haddii kale se wax dee kaga lumaya iyo wax ka laazimaya ka tegiisu ma jirto xadaثna qtaybaة بن سacيidi وabubakr بn abi shaybata وزuhayr بn xarbi جamيعا عan ibni cuyaynata qala زuhayru xadaثna sufyaan bn cuyaynata عan صالح bn kaysana عan sulayman sulaymaana bni yasaari qala qala abu raafici bal sanadka lafdigu qutayba iyo abubakr ibn abi shayba iyo زuhayr ibn xarbin baa dhammaan muslim ka wada wariyay iyaguna ibnu cuyaynay kaba warinayaan alfaadoodii buu in yar kala yar duway dee qaybana way dambeeyaan markaa zuhayr marka la eego ibnu xarbin abu khaysama lafdigiisu muxuu ahaa xadaثna sufyaan ibnu cuyaynata can صaalix ibni kaysana can sulayman ibni yasaar bal qolooyinka kale ayaa alfaadahooda iyagana wax ka yar dunaayana waa isla sanad un ee cibaaraadkooda mid samictu sulaymaan yidhaahaba dee riwaayada saalix oo kale mid isagu dee tan oo kaleo can saalixan can sulaymaan yidha waa umuuro dee ay sheekhyadu ku kala dunaayeen muslim xadiidkiina waa xadiid keliya uun waa siyaaqdii marka la eego xagga adaha ay ku yar kala dunaayeen oo barhkoodna markaa siyaaqdu way kala sarraysaa marka can la yidhaha iyo marka dee samictu la yidhaha way kala sarraysaa walow dee xadiidka inoo xidhiidhsan inoo saxiixa uu yahay bal hadda maxuu yihi qaala sulaymaan ibnu yasaar waa nin fuqahadii madiine toddobada ahayd kaa midaynu marar soo aragnay ayaa muxuu yihi qaala qaala abu raaficin abu raafic baa yidhi waa mawlaa rasuuli llaahi sala allahu calayh wasalam horeynuu soo maray waa nin qibdiba ahaa magaciisa ibraahim waa la yidhi thaabit waa la yidhi hurmus waa la yidhi abu raafic kunyadiisan ayuu aada ugu mush mashhuur ahaa kolley inanu dhalayna cubaydullahi ibn abi raaficna kitaabka horeynuugu soo maray isagoo khilaafadii calibo abu raaficani dhintay rasuulka ilaahay de waa khadamadiisi iyo dadkii u adeegi jiro isagaaba xoreeyey rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh abu raafic baa muxuu yidhi lam ya'murnii imuu amrin rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay an anzila inaan dego alabdax abdax inaan dego xiina kharaja min minan mina markii uu kaba soo baxay halkaa inaan dee khaymadiisa kaba dhisay imuu amrin walaakinii ji'tu walaakinii laakin ji'tu waan imi oo anigaa imi oo fadarabtu fiihi qubbatahu khaymadiisii ama qubbadiisii baan halkaa ka taagay oon kaba dhisay fajaءa rasuulkii ilaahay baa salawaatu ullaahi wasalaamu aleyh markaa yimi o fanazla halkii dee khaymadiisu ahayd alaabtiisi ay taallay isagaa saqalkiisa iyo amtacadiisa waday ee ayuun buu rasuulka ilaahay degay qaala abu bakrin fi riwaayati صaxiixin oo xaggii sanadkiibuu wax yar ku yar laabmay sheekhu abu bakr waa abu bakr bn abi shayba markii hore muxuu yihi qaala zuhayrun waa zuhayr ibnu xarbi o isaga laftigiisu muxuu ahaa xadaثanaa sufyaanu can صaalixin can sulaymaana qaala qaala abu raaficin waa cibaaraadkaa ama abu bakr ibn abi shayba fii riwaayati saalixin ujeeddadu waa xadiidkan ibnu cuyaynu kaba wariyey ibnu cuyaynano saalix buu kaba warinaya laakiin isagii maxaa dhacay xadaanaa sufyaan ibnu cuyayna ama can sufyaan haba yidhaaha can saalixine laakiin maxaa riwaayadiisa ahayd qaala saalix baa wuxuu yidhi samictu sulaymaana bna yasaarin oo halkii riwaayada zuhayr aan aragnay can saalix bni kaysaana can sulaymaana oo can ay meesha taalay cancano haddaan tabi tadriis jirinna waa itisaalun baa lagu xambaaraa ee laakiin lafdiga kale uu ka sii sarreeyaa oo dee sariix buu ku yahay kaasi ixtimaal baa kuba sugan ayaa riwaayada abubakrin maxay ahayd saalix ibnu kaysaan inuu yidhi samictu sulaymaana bna yasaarin baan maqlay oo tan aburaafic kaga soo naqlinaya wa fii riwaayati qutaybata waa sheekii saddexaad ee waxa weeyaan markaa imaka waana ninkii ugu horreeyeyba qutaybata bnu saciid isaga riwaayadiisa maxaa ku sugnayd qaala waa marka la eego صaalح iبn kaysaan can sulayman ayaa qaala markaas sulayman can abi raaficin oo halkan imaka ay riwaayadaa hore aan ku aragnay sulayman qaala qaala abu raaficin ayaa riwaayada qutaybana maxay ahayd waa can sulayman ibni yasaarin can abi raaficin halkan qaala qaala abu raaficin aya can abi raaficin marka waa alfaado xagga siyaqdii sheekhyadii ay laba yimaadeen markay iyagu xadiidka soo naqlinayeen riwaayaadkoodiina kuma sugnayd taasun macnaha xadiidkuna laakiin waa sanad keliya waana xadiidkaa inoo xidhiidhsan matnigiisuna waa mid keliya ee waa siyaqdan siyaq al-adaaya iyagu isticmaalayeen markaas iyo sheekhyadoodii wixii ay kaba soo naqliyeen taasun bay arrintu tahay wax kale kuma kala dunaa maxaa kaloo riwaayada qutayba ladhe uu la dheeraa وkاna عlى sqل النabiyi صlى الlaهu عalيه وasلم waa riwaayada qutaybe ee kuba sugnayd abu raafic wuxuu ahaa rasuulkii ilaahay alaabtiisa saql waxaa la yidhaha mataac musaafirort ruuxa musaafirkaa waxa uu sito ee uu dawaabtiisa iyo gaadiidkan uu isagu wato ugu raran taas bay saql kuba magacaabaan isagaa dee rasuulka ilaahay khadamadiisii ka mid ahaa waxaana shaqadiisa isaga ahayd oo umuuraha isagaa rarayo qaadayo daabada kuba qaadayay waxaa kaloo saqal lagu magacaabaa ee kullu shayin nafiisin masuun shay kastoo qiimo badan oo la ilaaliyo oo la dhowro taasna saqal waa la yidhaahaayo taraktu fiikum saqalayni xadiidkii ahaaba laba shay oo culculus macnaha laba shay oo qiimo badan oo taas baan idinkaga tagay saqalka halkaa macnaha watay kuma fasireen waa sidaa saaxib alqaamuus yidhaaho waa kullu shayin nafiisin masuun shay kastoo qiimo leh la ilaaliyo la dhowro oo la xafido taasna saqal waa la yidhaha halkan waa mataacu musa musaafir iyo dee alaabtiisii rasuulka ilaahay markaa la dee safarada la yahay ayuu isagu waxaan mas-uul kaba ahaa raritaankooda dejinteeda iyo qaaditaankiisa iyo waxyaalahaas marka uu kasii horreeyeyo halkan isagaaba khaymadii kaba sii dhisay qubadii kaba sii dhisay alaabtiisii kalena siday saqalkii uu wadayna taas bay ahayd bal xadiidkan kolley rasuulka ilaahay abdax inuu degay way noogu sugan tahay de abdaxna waa dego taasi waa itifaaqeed iyo ijmaaceedo riwaayaadka wax kalaba inooguma iman arrinku waxa weeye caaisho iyo ibnu cumar iyo ibnu cabaas iyo riwaayaadkooda aan soo aragnay abdax degitaankeedu ma sunna markaa khaasatan ruuxii xaajiga mise maaha arrinkaas bay ahayd amaa xadiidkan iyada abu raafic dee waxaabuu isagii soo kordhinaya rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh inaanu isaga farin halkaa inuu kaba usii dhiso oo ugaba sii dhiso khaymada ee isagu xaggiisa kalaba yimi dee waxaana inoo dambaysa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh maalintaa inuu lahaa waxaan degi doonaa halkaasaan degi doonaa markaa tani waxay kuga xambaaran tahay un inaanu isagu rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh amar uu yihi halkaa deg oo ka dhis jirin laakiin de wuxuu maqlayay ama soo gaadhay rasuulka ilahi inu yihi halkaasaan degi doonaa yaanu amar toosaba amrin khaymadii halkaa ka dhiso alaabta halkaa ina deji ayaanu odhanin be waayo waxay noo soo socotay rasuulka ilaah oo dee si sariixa taa uba yidhi weliba waktiyo kala duwan yidhi ba markaa rasuulka ilahi halkan waa ku talagalay qasadna waa u degay qasadkaasi ma yar qasad wuxuu ahaa uun maslaxadan dee inay meeshai ku habboontahy in la dego mise qarad kale oo xaggii uuba qastayay oo meeshani ay meelaha kale kaga duwantaa jira taas baa khilaafkaa hore ahaa laakiin waa jirtay rasuulka ilahi inu yihi waan degno isaga haddaanu toos uba amrina cid kale inu ka maqlayna waaba ixtimaal waana tan inoo soo socota axaadiid kaleba waa kuwan xdثnي xرmلة بن يحيى qال أخبرnا بن وهب qال أخبرnي يونس عن بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة عن رsuuل اللahi صلى الله عليه وسلم أنه qاaل bal dadku waa dadka aynu in badan soo arki jirno maha dee rag iyagoo marmar un yimaadee waa dad dhammaantoodba wada badana bal abu salama bn cabdiraxmaan ibn cawf oo laba yidhaah magaciisuba kunyadiisanun weeye magac kale ma laha barhkoodna ismaaciil ay yidhaaheen barhna cabdullahi ay yidhaaheen laakiin kolley wax shahiira maha taas kunyadiisanun baa loo yaqaan marka la eego dadka axaadiisan dee abu hurayre wax kaba wariya dadka ugu badan buu kaba mid yahay marka la eego xagga riwaayada abu hurayre oo kale wuxuu yihi marka abu hurayra can rasuuli llaahi salى اllahu عalيه wasalam anahu qaala inuu yihi nanzilu waxaan degi doonaa kada berri waa intii aanu mino kasoo guurin baa rasuulku hadalkan yihi berri waxaan degi doonaa in shaaء allahu dee ilaahay haddii uu iraadeeyo walaa taqulana lishay inii faacilu dalika qadar ila an yasha allah waa imtitaaltaa uu uhogoonsamayo haddii rabbi uu alla yidhaaho ilaahay uu doono waxaan degi doonaa bkhayfi bani kinaanata nimankaa reer bani kinaana la yidhaha khayfkoodii sanaagoodii meeshii dee khayfkoodayd ta khayf laf asalkiisa hore xagga luqada ee meelahan wuxuu kuga yimaadana weeye masjidulkhayfna waxa loogu magacaabay weeyaane waa meeshan marka la eega dhulkan dee hoose ee biyo ay marayaanna ka sarreysa buurtana dee gunteedaba kuba sugan ee ka dhaadhacsan xaggeedii hoose sanaagaa buurta taas baa khayf lagu magacaabaa marka meeshani abdaxaynu soo maray iyo muxasab iyo magacyo khayf bani kanaanna halkaasay ahayd oo abdaxna wixii loo yidhi waa taan soo meeshana laba buurood baa kaba dhawaayo kolley ay uba dhexaysay oo markaa meeshan khayf bani kanaanna waa la odhanayay meeshoo dee kolley inteeda badan biyo ay mari jireen oo dee abdax iyo muxasab iyo xasba iyo albadxa iyana magacyadani waa shay keliya uun asalka hore khayfna waa man xadara min aljabal wartafaca an lmasi can badni lmasil waxaa buurtana hoos uga soo dhaadhaca mahalka ee meeshan biyo mareykaana ka sarreeya taas baa khayf la yidhaha masjidulkhayfna ee buur dhinaceed hadduu ku dhawaayo tan baa dee masjidulkhayf ba loo yidhi oo waa khayfu minan masjidkeedii weeye rasuulka ilaahay markaa wuxuu yihi berri markaan laabano en halkan ka guurno khayf bikhayfi bani kinaanataan degi doonaa xaysu meelo taqaasamu ay iyagu isku dhaarsadeen iyagoo dee markaa iskuna cadee ballan adagna ay iskaga qaadeen dhexdoodii oo ay ku ballameen cala alkufri gaalnimo iyo dee waxa weeyaan diintii inay waxa weeyaan nuurkaa ilaahay yimi bal aysay dee iyagu ku talagelayeen ay islaayeen baktiyaan rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ay dhibaan waa gaalnimada ay kuba ballameen ay ku isku dhaarteen bal alfaadda ay noo dambayso markaa dambaan arrinkan taqaasumkoodani wuxuuaa sheegi doonaan xdثnي زhير بن حرب qال xdثna الوليد بن مسلم qال xdثnي الأوزاعي قال xdثnي الزهري qال xdثnي أbو سلمة qال xdثna أbو هريرة wuxuu ku تaslsulay xdثnي xadيiثku dhamaantii snadkiisa taasaa inoogu wada sugan min أwlhi ilى آkhره qال wuxuu yihi أbو هريرة qاla lna رasuuل الlahi صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahay baa nagu yihi wlxaal naحnu bminan mina aanu ku sugannahay muxuu ku yihi waa tan hadalkii uu yihi naxnu inagu naaziluuna waxaan degi doonaa gadan berri bikhayfi bani kinaanata reer bani kinaana khayfkoodii baan degi doonaa xaysu meeloo taqaasamu waa halkii kufriga ay ku kulmeen iyo waxaa kufriga keenayay baa dee waa ilaahay subxaanahu watacaala nicmadaa weynu ugu nicmeeyey inuu diintiisii taa daahirkaa kaba dhigay cadowgiisii ugaba hiiriyey isagoo taa ugu shukriyaya ayuu halkii gaalnimada lagu kulmay ee lagu markaa wax gaalnima ay kuba sugantahay ay isku dhaarsadeen ee uguna shireen ayuu yidhi halkii baan degi doonaa waa shukri ilaahay subxaana watacaala nicmadiisa ugaba shukriyayo idhaarkii diinta iyo cadowgiisii inuu ugaba hiiriyo uga nusreeyey xayثu taqasamu calى kufri marka maxay ahayd waktiga taqasamu calى kufri wadalika arrinkaasna waxa weeye ama dee kaas ina qurayshan quraysh iyo wa bani kinanata reer bani kinana quraysh iyo reer bani kinana kale quraysh kinanay ka mid tahay oo waxa weeye dee nadr haddii aan idhaahno quraysh waxay ka beerantay oo ay nadri ibnu kinana ee kinanana waaba aabihii oo markaa kinana unbay iyaduna kaba mid tahay quraysh bay yidhaahaan barhkood ay yidhaahaan waxay ku kulmaan nadri bay kuba kulmaan barhkood baa yidhaha fihri bay ku kulmaaneen laakiin labada qowlna way islaazimayaanuun oo dee waxay culamada ansaab soo naqliyaan nadri malik mooye cid kale inaanu dhalin tafir kale inaanu ahayn malikna fihri mooyaane isagana cid kale inaanu lahayn laakiin kinana ayaa nadri iyo kayrkiiba reero kale oo kinano un ay quraysh kuba kulmaan oo ilmo kinano ah oo nadri dee waxa weeyaan bal markaa iyaguna quraysh ay halka nadri kaba timaada ayaa jirta marka xaggan in cadafkan layskuma cadfee quraysh iyo bani kinana de wuxuu keenayaa si waxay qurayshi kaba baxsan tahay kinano ay kaba baxsan tahay qorayshina kolley kinano si guud way ugaba way u gelaysaaye laakiin arrinta jirtaa waxa weeye dad aan quraysh ahayn oo reer bani kinana ah ayaa jira markaa kuwaas baa ujeeddadu ay tahay oo quraysh iyo oo iyaga dee halkay isuguba yimaadaan nadri haddaan idhaahiyo haddaan fihrin idhaahona way laasimayaanuun waayo nadri malik mooye cid kale ma dhalin malikna fihri uun marka wax alla wixii nadri dhalay waa fihri uun ee cid kale markaa ma noqonayso cid aan reer fi markaa fihri aan gelahayn oo qurayshi markaa ma jirayso n iyo qolooyin kaleo iyaguna kinaanadii kalaba ah ama reer kinaanaa ayaa meesha ku shiray isugu tegey maxay markaa taxaalafat daahirku wuxuu ahaan laha taxaalafu yarbal bal markaa way isku dhaarsadeen oo calaa bani haashimin reer bani haashim iyo way isbahaysteen iyagoo isdhaarsanaya waxna waa cunaqabatayntii ay sanadii toddobaad ee bicsada ay ku heshiiyeen calى bani haashimi wa bani اlmuطalibi reer bani haashim iyo reer bani اlmuطalibma alaa yunaakixuhum inaanay u guurin kana guursan walaa yubaayicuhum aanay la mubaayicoon ama la mucaamaloon oo waxna aanay ka iibin waxna aanay kaba iibsan xataa yuslimuu ilayhim ilaa ay gacanta ka soo gelinayaan rasuul اllahi salى اllahu عalيه waslm rasuulkii ilaahay yacni bidalika haddaba qayb bani kinana wuxuu ula jeedaa almuxasaba muxasab kolley qisadani waa arrintii dee kolley siirada mashhuurka kuba ahayd oo markii saxaabadii in badan oo kaba mida ay tegeen xabasho dhul aaminana ay kaba heleen ama boqor dee isagii ammaan siiyey ay rag waaweyne saa cumar iyo xamdiyana ay islaameen ay arkeen islaamkiinu xoogeysanayay bay halkan isugu tegeen way ku shireen waxay kuba heshiideen muxaawalaadkoodii kale ee bal ay islaahayeen ku hor joogsada untan iyo mufaawadaadkoodii kale abudaalib iyo dadka tolkii laba galeen rasuulkii ilaahay iyana ay socon waayeen ayay halkan isugu tegeen oy waraaq qoreen ay dee umuurahan muqaadaco dhan oo xag dhaqaale iyo xag guur iyo xag xidhiidhba xidhiidhkoodiiba la wada goynayo ay bal matalan ku heshiiyeen waraaqdiina qoreen kacbaduna la suday taasna waxay keentay rasuulka ilaahay aalkiisii ama reer bani hashim ee reer bani muطalib wixii islaamiya waxaan islaaminba iyaguna xamiyo ahaan inay dhulkoodii iyo guryahoodii intay kaba tagaan shicbu abi daalib ay isku urursadaan oy halkaa galaan dhib badanna ay ka soo gaadhay muddadii xisaarkaas iyo muqaadacadaasi ay socoto wax hoos loogu soo gaadho mooyaan oo dadka qaar ay usoo dirayeen mooye dee wax kaleba may soo gaadhahayn saddex sanadood markay taasi qaatay cabal calaa bacdi alaqwaal otay raajax yeelaan barhkoodna in ka yar bay kaba dhigaan ayaa markii dambe iyagu horta ilaahay subxaana watacaala waraaqdoodiibuu ku salliday aboor oo aboor baa cunayoo wixii jawr iyo dulmi ahaay oo dhan baa aboorka cunay rasuulka ilaahayna uu sheegay abu daalib buu usheegay abu daalibna iyaga gaadhsiiy markaa dad iyaguna quraysh ahaay oo odayaal ahaa oo barhkood ay dee reer bani haashim ay dhaleen ama dee saas ninkaa zuhayr la odhanayo caati ka midto cabdilmuطalib dhasho iyo adugu rag ayaa isurursaday waa zuhayrka iyo mudcim ibnu cali iyo hishaam ibnu caamir iyo rag adugu bal matalan dhowr ahaa markaasay deeto iyagii intay iyaguna soo tashadeen bay hadal la yidhaaheen markii la isugu yimi kacbada hareerteedii oo adigu ugu dambayn waxay noqotay in xisaarkii uu buro iyagiina ay guryahoodii kusoo laabmaan halkaasna dee waxa weeyaan taas haddaba meesha xumaanta iyo kufriga iyo qadiicada ay iyagu ugu heshiiyeen iskuna dhaarsadeen waraaqdana kuba qoreen ayaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh isagoo ilaahay uguba shukriaya aلظuhuur bacda الاktifaa waa meesha ay ku go'doonsanaayeen bacda duhuurkan iyo diintii ilaahay subxaanaه wa tacaala ee muuqatay daar islaam baabay noqotay maka dadkii waxaa samaynaya wixii dhintay mooye wixii kale waaba ioda islaameen taa isagoo ilaahay ugu shukriyaya ayuu doonay meeshii xumaanta lagu samaynaya inuu markaas isagu dego ayuu doonay waa shukri ilaahay subxaanaه wa tacaala nicmada uguba shukriyayo haddaba taas bay arintu ahayd وxadaثnي زhayr بن xrb qال xadaثna شhباbة qال xadaثnي wrqاw عan أbي الزinاd عan الأعrج عan أbي هurayرaةa عan النaبiي صلى الlه عليه وsلم qال أنh qاal rasuulka ilaahay wuxuu yihi manزiluna meeshan degaynaa in shاء الlah ilaahay hadduu doono إdaa fataح الlah rabي hadduu inoo furo maka alkhayfu waa kayfkii khayfu bani kinaana xayثu meelo oo imika manziluna dee waa mubtadahaase khabarkii alkhayfu buu noqonaya xaysu meelo taqaasamuu ay taxaalafuu watacaahaduu ay isdhaarsadeen ku heshiiyeen cala lkufri gaalnimo bal xadiidkanna waa xadiid abu hurayra un xadiidkii hore duruqdiisiina waaba kan oo raqam gaara muusin laftigii hore waxay ahayd iyagoo mino joogaa rasuulka ilaahay yidhi berri waxaan degi doonaa khayfu bani kinaana waana marka uu mino ka tago xajkina dhammaado yowmu nafri taniya waa taa muxasabkii yaala taa aynu axaadiistii horena kuba soo marnay afar saxaabi baynu axaadiistood soo aragnay xadiidkan dambe oo weliba sanadka lagu warinaya ama dariiqan dambe asaaniidda abu hurayra kuwa ugu sixa badan uu yahay ama ugu heer sarreeya abu zinaad can ilacraj can abi hurayra waa min asaxi asaaniidda abi hurayra maxaa ah maalintii de waktigii intaa uu kusoo socday maka waa fadxu maka horteed ayaa rasuulkii ilaahay intaanu makaba soo gelin laakiin markuu soo dhowaaday buu yidhi berri in sha allahu tacaala haddii ilaahay inoo furo maka aan gacanta ku dhigno halkaasaan degi doonaa waana halkii uu degay marka labada arrimood wax tacaarudi ma jirto oo rasuulka ilaahay maalin keliya ma odhan markii fadxu maka uu kusoo socdayna waa yidhi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waan u degay markii xajkiisiina waa yidhi labada xaalana kollay dee xikmadda kuba sugan waa taa aan marka horeba soo sheegnay bal bukhaari oo kale meelo waxa dhacday baa rasuulka ilaahay inuu markaa maalintii xunayn si wuxuu markii xunayn uba baxaya yidhi walow dee xunayn ay dhacday u fadxumaka dabadeed oo isku mid keliya aan kaba dhigi karno amase bacdigood ishaaraan inuu markaa kalena xunaynna uu hadalkan kuba celiye ay kaba dhigaan almuhim waxa weeye rasuulka ilaahay hadalkani mar keliya muu odhanee muwaadin kala duwan buu yihi fatxu maka ayuu yihi markii lagu soo dhowaa maka inuu soo galo xajkiisii markuu soo dhammaystay buu yihi arrinkuna waa meel keliya halkaa uu degay oo markii uu maka la furtayba halkaasuu degay dee khudbadiisigana ay dhammaatay halkaasuu joogay markii dambe xajkiisiina waa halkii uu degay qaradkuna waa idhaar ilaahay subxaanaه wa tacaala dee diintiisa uu muujiyey looguma shukriyayo idhaarkaas ee uu uguba shukriyayo bal taasba wey meelihii kufriga iyo xumaantu ay ka dhacaysayna khayr iyo wanaag rasuulka ilaahay uu la degay uu laba fadhiisto dee khayrkaa uu kuba faafinayey bal taas bay ahaydba ama iyada xagga masalada taxsiibiya markaa xajka masuna mise maaha taasi waa taa inoo horeysay w baabu wujuub اlmabiti bmina layaaliya ayaami الtashriiqi wاtarkiisi fi tarkihi lahli اstiqaayati adakani baabu bayaani wujuubi اlmabiti hooyasho biminan minan loo hoyda waajibnimadka ay waajib tahay baabkiisii weeye layaaliya ayaami tashriiqa ayaamahan ayaamu tashriiqa la yidhaaho waa koob iyo tobankiiyo saddexe labiyo tobankiiyo saddexiyo tobanka habeenadooda waa habeenka koob iyo tobnaad iyo ka labiyo tobnaad iyo ka saddexiyo tobnaad wixii aan mutacajil ahayn bal in loo hooydo halkaas inay waajibtoo la mid maaha hoyashadii hore yowmu tarwiya ama habeenkii carafa mina loo hoyanayo waa ta aan nidhi waa sunna uun laakiin wax ka dhalanayo kaba imanaya ma jirto hadduu ruuxu kaba tago uu toosun maalinta dambe uu habeenkii xataa kuba baaqi noqdo maka taasna dee waxba xajkiisii kaa dhinmaya ma jirte sunnahaasunbuu kaba tegay taas ama tani way ka duwan tahayo bal wujuubkay waajib ah tahay in loo hoydo watarkhiisi waxaa kale u baabaysanya ruqsayntii loo ruqsaynayey fii tarki ka tag ay fii tarki lmabiiti weeye mabiidkaa ka tegiisa laga tago liahli siqaayati waa siqaayada ehelkeeda kolley de ciddii adigu cudurdaar loo dhan baa meeshii soo gelaysa siqaayadna waxay ahayd un waa dee ceelkan zamzam ayaa dee ceelkaas buu ahaa waktiyo horenaba jiray waxaana in reer bani hashim baana gacanta ku hayo markii hore mala dee cabdimawqti uu aasmay dabadeed cabdimualib baa dib u qoday cabdimualib dabadiina waxaaba cabaas baa gacanta ku hayay isagoo cabaas gacanta ku hayo ayaaba islaamku yimi markaa siqaayadna waxay ahaydba ceelka biyihiisa awal hore intii aan ceelkan dee uu jiray oo waa kaa nebi markaa ismaaciil iyo markaa uu yaraa dee iyadoo taas looba soo saarayba jibriil iyo dee haajar iyo qisadii aan garanayno laakiin indhexe khaasatan malaa jurhum marka ay kaba guureen beydkia laga saaray qurayshi kaba saartay mee khusaaca kaba saartay dabadeed iyo wixii waa aasmay adigu cabdimualib baa helay intii ka horreysay qusayi oo kale iyo markii dambe cabdimanaaf oo arrintan siqaayada gacanta ku hayay intay biyo soo dhaamiyaan oy ceelal kale oo maka iyo hareeraheedaba kasoo dhaamiyaan ayay xawdad ama darar ay adam iyo hargo dee markaa ay kaba samayn jireen ayay biyahan ku shubi jireen dadkaa xujaajta ee xajka imanaya ayaana ka cabi jiray oo dee taas oo kale kolley wax kaloo rifaado la yidhaahna iyaga gacanta ku hayo cunto lacag laga guro ama laga guro qurayshoo cunto loogu sameeyo ciddii aan awood lahayn ee xujaajtaasa taasna rifaadaan laha markii dambe ceelka la helayna isagaa lagu kaaftoomay ceelkii dib dee loo helay ee loo qoday cabdimualib biyaha intay dee adigu meelo xiyaado ay sameeyeen bay biyaha kusoo shubi jireen zabiib iyo waxaasna way soo iibin jireenoo markaasay ku dhex ridi jireen si adaygan iyo ay uga yar markaa uga yar fududaato dee biyo la cabi karo uu noqdo ama uu macaanaado taas bay ahayd saasay dadka kuba waraabinayeen haddaba isagii wuxuu u baahan yahayna waa biyaha dadkina way badan yihiin dadkii oo dhan baa uba baahan hadiyo goor ceelkii in laga soo saaro in lagaba shaqeeyo haddii ay joogaan mino ay u hoydaanna hawl baa dayacmaysa marka dadka iyagu siqaayadaas cabaaso markaa ay gacanta ku hayeen ee zamsam siqaayaadkii kale iyo wixii hawl sidaasa hayaana la mid bay noqone ayaa ruqsayntii loo ruqsaynayay inay iska daayaan mabiidkii o dee halkii camalkoodii hawshooda ahayd ay uhoydaan iyagoo hadda aan ramyigii kaba dhacahayna ramyigii usoo noqonaya taas buu baabkeedii yahay xadaثna abubakr بn abi shaybata qaala xadaثna bnu numayri وabu usamata qaala xadaثna cubayd الlahi can naaficna can ibni cumar xa وxadaثna bnu numayri wlafd lahu xadaثna abi ibn numayr waa maxamed ibn cabdillahi ibn numayr ibn numayrka dhabti waa aabbaha waa cabdillahi ibn numayre markan kale awowgin baa loo tiriyey qaala xadaثana cubaydullahi qaala xadaثanii naaficun can ibni cumara ana alcabaas bna cabdilmuطalib cabaas ibna cabdilmuطalib ista'dana uu idan dalbay oo wuxuu fasax weydiisay rasuul اllahi salى اllahu عalيه waslm rasuulkii ilaahay muxuu an yabiita inuu uhoydo bimakata maka layaaliya minan habeenadaa mina la joogay xujaajtu mina ay degan yihiin taas waa min ajli siqaayatihi siqaayadiisa daraaddeed isagaa siqaayadii ka mas-uula waa lala shaqaynayaa biyiina dadkii baa ku intifaacaya haddaba siqaayadiisa daraaddeed waxaana dadka bilaash bay ku siinayeen oo dadkii debel matalan majaan bay ahayd bal waa taa zabiib iyo waxbaa lasoo iibinayo dee nebi say dee bal ayu yar macaanaadaan biyu taas bay ahayd oo waxaan oo dhambiba waa shaygaa khayrkaa ay qabanayeen haddaba siqaayadiisa daraaddeed faadina lahu rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh wuu idmay وxadaثna isxaaq بn ibrahima qaala aخbarana ciisa bnu yunusa x وxadaثanii mحamed bnu xaatimi وcabd bn xumayd jamiiعa can mحamed bni bakri jamiica wuxuu u wadaa waa ciise bnu yunus iyo bal mثala taas markan kalena adugu can mحamed bni bakrin ciise bnu yunus baa mحamed ibn xaatim iyo cabd bn xumayd baa labadooda me waa mحamed ibn xaatim iyo cabd ibn xumayd baa mحamed ibn bakri bay kaba wariyeen hadhow ciise bnu yunus iyo ibnu jurayj baa sinaan doona qaala akhbarana ibnu jurayjin kilaahuma haddaba ibnu jurayj iyo ciise bnu yunus can cubaydillaahi bni cumara oo macnuhu waa maxay isxaaq ibnu ibraahim wuxuu ka warinayaa ciise bnu yunus ciise bnu yunusna wuxuu ka warinayaa cubaydullaahi bni cumar ibni xafs ibnu caas ibni cumar ibn اlkhadaab dariiqa labaadna moxamed ibnu xaatim iyo cabdi ibni xumaydna waa sheekhadii muslimo way siman yihiina waxay ka wada wariyeen moxamed ibni bakr maxamed ibnu bakrina ibnu juraj ibnu juraj baa la siman ciise markaa labada sanado way kala caalisanaanayaan ka hore waa laba un ayaa muslim iyo cubaydullaahi udhaxaysa ka labaadna saddex baa udhaxeeya muslim iyo cubaydullaahi marka la eego xadiidkuna waa xadiidka cubaydullaahi can naafic can ibni cumar bihada lisnaadi milahu kii hore mid laba mid ah bal xadiidkama waan gaari doonaayo xadiidka tayada inooguma sugan horta oo xadiidkan inooguma sugan hooyashada mina loo hooyanayo habeenadaas dee ayaamu tashriiqa ama ciidda kaba dambeeya horta waa shay ma'muura ama mashruuca laysna farayo oo axaadiisa inooguma sugantay inuu ma'muur yahay oo wax laysfarayo xujaajtii si guud loo farayo taasi waa wax culimadu ay iskuba waafaqsan yihiine laakiin ma waajiba mise waa sunne kolley culimada intooda badani waxay kaba dhigaan mabiidkaasi inuu waajib yahay waajibnimadkaasna waxaa u daliila xadiidkan aan hayno iyo dee bal matalan alfaadihiisa kaleba yimi oo ahaa eeg idan ama tarkhiis ruqsayn laysu ruqseeyo ee kol haddii isaga dadkii siqaayada hayay loo idmay ama loo ruqseeyey taasi waxay daliil u tahay ciddii aan iyagu markaa ruqsadaasoo kala haysan iyada arrinkooda waa caziimo rukso maaha waa inay uhoydaan oo taasi halkaa waajib bay kuba noqonaysaa bal kolley jamaahiir alculamaa dee taasi waa daliil rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh habeenadiiba halkaa joogay yidhina lita'khuduu canii manaasikakum ama khuduu canii manaasikakum lahaa taasna waxay tahay waa daliil labaadoo iyadna keenaysa bal markaas dee iyadna wujuubkii keenayaba walow dee ficil mujarada ka dambe yahay waxa ay tahay mabiidkii horta jamaahiir alculamaa kolley xadiidkanna marka la ega alfaadihiisa ama uu ruqseeya tarkhiista lagaba cabiro muqaabilkiisu caziimo noqonaya idankan iyo waatay keenayaan waa in halkaa loo hoydo ciddii aan cudurdaar lahayn iyada ay waajib noqonayso bartaaba weye waajibka qadarkiisana dee kolley siday raajax yeelaan waa habeenka intiisa badan habeenka intiisa badan ruuxu inuu joogo oo ruuxu saacad iyo wax ka yarya hadduu joogo inta kale kaba maqan yahe dee ruuxu hoyday mahaba arrin kaloo iyadna adeega ay adagtahay tilmaamaya cumar ibn khadaab raim radia allahu tacaala canhu waardaahu dadka cid buu diri jiray oo wax alla wixii caqabo ka sheeya ama ka baxsan oo kale soo geliya macnaa waa adkeyn uu dadka kuba adkeynayay dadka si aanay xuduudii u dhaafin aymina lahayd waayo jamrada caqabay dhinaca kagaba joogta ayuu ciddii iyada kaba baxsan oo dhan buu amrayay in la soo geliyo waa la soo gelinaya waa si waajibkan ugu ilaaliyo ama ilaalintane bal adigu waa waajib baan leenahay habeenka mucdamkiisana uu kuba xasilayaa ciddii iyadu ruqso lahayd sida ciddan siqaayada leh ama taa cabaas ha noqoto ama siqaayo kale haba noqoto ama dee ruux ka soo qaado ama dadkii iyagu ruucaadana si gaara dadkii xoolaha iyagu la joogayna rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh iyagana uu ruqseeya baahidan xoolahooda ilaalinteeda ay uga baahan yihiin dee ruuxii isaguba xanuunsanayo dhakhtar ku jiro oo kaleo magaaladii ama maka loo dhaadhiciyo kale ama ciddii hadday intay soo xajeen dhakhtarra ahaayeene dadkaa raacday ama iyagu gaadhba haysay adugu bal wixii xaajo iyo baahi noocaasi ay markaas oo kale ah dee idankii ama ruksadii way gelayaan oo way soo gelayaan ee ciddii kaleen iyagu idanka aysan iyo rukso dee inay uhoydaan weeye habeenada ama laba habeen ha uhoydeen ama haddaanay degdegeen saddexdii ha kaba dhigeen kolley baabka axaadiisata inoogu sugani taa weye وxdثnي محمد بن المنهال ضرير قال xdثna يزيد بن زريع قال xdثna حمayd الطويل عن بكر بن عبد الله المزني قال أنه qال dadkan waa dad aynu soo wada aragnay wuxuu yihi بكر بن عبد اللahi ninkaa ثiqada ee taabiciga ahaa ee adigu markaas caabidka ahaa kuntu waxaan aha jaalisan mid la fadhiya maca بن عabاasi cabdاللahi بن عabاas maعي cinda الكacbati kacbada agteeda oo kacbada agteedana na la fadhiya cabdاللahi بن عabاas faataahu acraabiyu nin reer miyaa u yimi faqaala wuxuu yidhi maali waxa ii sugnaaday muxuuyo araa'an u arkaan bani camikum dadkan kale quraysheed ee ilmaadeen radiina ba-a yasquuna iyagoo dadka waraabinaya alcasala walabana caano iyo malab dadka siinaya wa antum idinkuna tasquuna aa waraabinaysaan dadkia nebida nebid waa biyaha zamzamko ay zabiib jeeriyo dee waxoogaa zabiiba lagu daadiye ama timir idinkii taasaa dadkii siinaysaan nimankii kale ilmaadaradiinna caano iyo malabbay dadkii siinayaan maxay arrintu tahay min xaajati bikum oo baahi idinka idinku sugan oo dee waa baahantihin oo waxaan cayrhnimo iyo faqriba idinku xambaaray inaad dee intaa ku kaaftoontaan am min bukli mise waa bakaylnimo aadaadk idinku aad ku bakaylaysaan oo laydinka deeqsiisan yahay faqaala ibnu cabaasin cabdullahi ibnu cabaas ba wuxuu uhi alxamdu lilah ma bina min xaajatin annagoo xaajo oo nagu sugan iyo baahi ma jirto walaa buklin bakhaylnimo nagu suganna ma jirto arrinkiibuu u sheegayaa sababta iyagu tan ulaba imanayaan oo qadima nebiya sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay waa yimi calaa raaxilatihi isagoo raaxiladiisa fuushan oo ku sugan waa xal khalfahu gadaashiisana usaamata usaama uu la saaran yahay fastasqaa uu dalbo wuxuu waraab dalbo biyo in lasoo waraabiyuu dalbay oo dee intuu halkaa yimi zamsamka ugu yimi buu weydiistay inay waraabiyaan faataynahu waxaanu ula nimoon u keennay markii hore wuxuu cabaasdoonay gurigiisa in biyo aan kuwan dadku ay gacanta geliyeen iyo taas ahayd ina waa xiyaab biyaha darbay ama xawd bay kuma shubayeen dadkiina markaasay ka darsanayeen halkaasoo gacantaa la gelinayo taasoo kale wuxuu doonay biyo ka nadiifsan oo gurigii in loogaba keeno rasuulka ilaahay baa diiday o yihi kaa dadku ay ka cabayaan iga waraabiya faataynaahu waxaanu ula nimoon u keennay biinaain weel min nabiidin wax kale nebiidkuma ahayna waa zamsamkan dee biyaha barakaysana xadiidkuna kuma yimi maa-u zamzama limaa shurib ayay dee zabiib iyo waxyaalo marka ay dee meel xawdadkan ay sameeyeen ay kusoo shubaan ama berkadahaas ayay zabiibna ku ridi jireen si ay yar ugu milmo oo nooc yar macaana dee ugu soo yar kordhiyo oon balbiyi inay khafiifno ama ay macaanaadaan un kiibaan ula nimo fashariba uu cabay wasaqa fadlahu intii isaga ka harhsanayd ee hambadiisii ahaydna wuxuu waraabiyey usaamata wa qaala waxaanuna yidhi yidhi axsantum macnaa ficil fiican baa samayseen waajmaltum ay facaltum ljamiil way ficil fiican oo quruxsan baa la timaadeen oo waa biyaha dee dadka intaa leeg ay gaadhsiinayaan ee mahadh iyo habeenna ay kaba shaqaynayaan markaa xajka looba yimaado kada waa saa imakaa samayseen oo maxay ah ee dadka waraabintooda nebiidkan iyo umuurahan aada siinaysaan fasnacuu sameeya saa imakaa la timaadeen un sameeya taas buuna yidhi falaa nuriidu markaa ibnu cabaas baa le anagu ma doonayno takyiira maa amara bihi rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam wixii rasuulka ilaahay amray inaanu bedeloonu doonino taa ma doonayno bal taas wey bal markaa kolley nebiidka iyo waxaa asalkiisu yahay dee kolley kitaab lasqi ama dee waa inoo dambeeya ashribe iyo way dambeeyaa kitaabkay kuma dambeeyaane waa biyahaas ama zabiib ama timir iyo lagu riday ee lagu macaaneeyey intay kuba milantay inta aanay dee muddadu dheeraan waayo haddii nebiidkaas oo kale muddo lagu daayo ilaa dhowr cishiya ay gaadhaan oo ay khamiiraan kolkol dee waxay noqonayeen oo muskir bay isu rogayeen nebida waxaa la odhanaya waa intaa maalinta hore iyo labada cisho hore iyo dee tana biyo aada u badan bay haydo waxaan waxyaalaha kooban bay taas iskaarka iyo kaba yimaadeen hadday raagaane tani waa wax yaroo kooban oo biyo badan oo intaa laga cabayo lagu dhex daray uun oo kollay tani iyado isbedel kumuu imanahayn be bal biyahaas lagu macaaneeye zabiib iyo wax laba mid ah taas baa nebiidku yahay dacmigiisun baa fiicnaanayay ee wax muskirana muu noqonayno haddii laga boqdo inuu iskaaro ama muddada ay sii dheeraataba waa taa la daadinayay kollay taasi waa wax kitaabka meelo kaleba kuba dambeeya bal taas zamsamkoo lagaba cabana dee istixbaabkii kollay fadiiladii waatii axaadiid kaleba ay noogaba soo aroortay iyo barakada uu leeyahay iyo inuu yahay shifaa suqmin wadacaama ducmin siduu rasuulka ilaahayba yihi waxaa kaloo xadiidka inoogaba sugan buu halkan sharaxay ugu sugan ciddii bal matalan ficil fiican oo wanaagsan oo dadka wuxu taraya laba timi ammaantooda la ammaano oo asxaab asiqaaya waa kan rasuulka ilaahay ammaanay si gaara iyo de wuxuu leeyahy wakullu saanici jamiilin shay kastoo fiican ruuxii sameeyeyna ammaan waa muta in laguba ammaano waayo rasuulka ilahi waa kan axsantum waajmaltum waa ficil ka fiicanay laba yimaadeen baabun fi sadaqati biluxuumi lhadyi wa juluudiha wa jilaaliha wuxuu u baabaysan yahay sadaqadii la sadaqaysanayay hadyiga hilbihiisa iyo hargaheeda iyo heeryadeeda iyo wixii markii horeba herye loogaba dhigay in dhammaanba la wada sadaqaysto oo ruuxii dee wixii uu hadyiye uu xaramka keenay ilaahay daraaddii uba keenay hilibkeedii bal dee iyada wuu sadaqaysanaya taasaabuu u waday hargaheediina iyadana waa la sadaqaysanayaa xataa wixii dee bal matalan jilaasheedu jilaal ajilana way noo dambaysaa jamcu jullin ama jallin weeye waana waxaan dushooda la saaraya heri ahaan iyo waxyaalaha iyadii bal taasna iyadna in masaakiinta la siiyo laba sadaqaysto taas wixii kuba yimi ayuu baabkiisi yahay xadaثna yaحya بن yaحyى qال أخbarana abu khaysamة عan cabdالkarيm عan mujaahidi عan cabdالرaحman بn abi layla عan عaliyi qala anahu qaal sanadka horta iyada dadkana waa dad aynu soo wada marre abu khaysamahani waa ninkii zuhayr ibnu mucaawiye la odhanayay suhayr ibnu xarbinna caawaaban soo hayno isna abukhaysama la idhaah dee way kala horeeyaanoo way kala wenyihin laba dabaqay kala yihin cabdulkariimkan aan haynana hore waynu usoo marray wayna cabdulkariim ibnu malik aljazari kolley abu saciid bay kunyadiisu tahay alkhidrimiyuna nisbadaasi way timaada ay leeyihin waa beled yaman ama meel yamaneed ayay nisbadan loo nisbeeyey cabdulkariim ibnu malik waana nin marka la eego dadkii atbaacu taabiciintii ugu waaweynaa bal dee sikaara taabiciin uu soo gaadhay uu la mucaasaroodo saxaabo qaar uu soo gaadhay way jirtaa araggaasum baaban u sugnaane waxaa jirta kolley nin kale iyo ay kala farqiyaan culimadu ee inagoo kale iyabaa ishtibahaasi inagu iman karaa raggaa xufaada ishtibahaasi kumuu iman jireene nin baa jira cabdulkariim ibn abilmukhaariq la yidhaah kunyadiisuna abu umaye tahay ninkana cabdulkariim ibnu malik baa la yidhaah sanad keliya wada dhinteen waa boqol iyo toddobiya labaatankii hijirada sheekhiya way ka wada wariyaan mujaahidkan iyo xasan iyo qolooyin bay ka wada wariyaan sheekhyana way ka wada wariyaan sida imaam malik oo kale iyo bal maalan imaka abukhayamahan zuhayr iyo ragga kalena way ka wada wariyaan oo marka ishtibaha ka imanaya waxa weeyaan magacii bay ku kulmeen cabdulkariim kol kol isagoon waxba la socon ba san sanadadii u imanayaan sheekyo ay ka wada wariyaan baa jirta iyagana rag asxaabtoodii oo ka wada wariyaa jira laakiin labada ninna ma sino ninna waa ninkan iqada ah ee aada u heerka sarreeya xaafidka ama iqada ah ninkaa kalena waa nin daciifa cabdulkariim ibnu abilmukhaariq ninkani bukhaari iyo muslim waa inoogu sugan yahay ninkaa kalena bukhaari meel qiyaamuleyl ah oo iyadana xadiidka intiisa kale ma warinayne lafdi baa dhacay wazaada cabdulkariimi ay barhkood mucallaq ka dhigeen sida miziya xaafideena ay leeyihin sanadku waa mawsuul waa meel qiyaamuleyl ayuu bukhaari kaba dhacay kitaabkeenan muslimna muqadimadun buu ku sugnaa muqadimadii un baynu kusoo aragnay dee markaa cabdulkariim ibnu abilmukhaariq ama abu umaya ee meel kale inooguma sugna kutubta sunanta qaarkood riwaayada labadoodaba way ku wada leeyihin nasaa-i oo kale iyo aad buu uguba yaryahay cabdulkariimka ibnu abilmukhaariq laakiin dadka sideednoo kale dee asmaa iyo waxyaalahaas iyo umuuraha kale aqoon ayaa markuu sanadkiisanoo kale u yimaado labadii ninna ay dadna ay wax ka wada wariyaan iyaguna dad ay wax ka wada wariyaan ama culimo sanadna way wada dhinteen magaciin ay kuba kulmeen baaba ruux ka dhici karta ruux inuu kaba joogsado oo uu yidhaaho ishtibaah ugaba yimaadee innaga ishtibaahaynu bukhaari iyo muslim kuma sugna ninkaa kale muslimna muqadimaduu kaga suganyay bukhaarina meel qiyaamuleyl oo xadiid waliba dhexdiia ay cibaaro dhacday sufaan uu yihi wazaada cabdulkariim intaas ayaa adigu kaba dhacay wax kale kumaba sugne laakiin ishtibaah kolley dahabina sir aclam nubala masalada waa kusoo qaada xaafid ibn xajar xataa taqriibkiisi a kusoo qaada kutubtiisa kale barhkood baa kaba cabiro ciddii aan fahmo meelahan u lahayn ayaa ishtibaah ugaba iman karaa ninkani waa aljazari marka wuxuu yihi can caliyin qaala amaranii rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baa amray an aquuma inaan waxa weeyaan istaagoon u kaco u qumaba weeye calaa budnihi geeliisi waa geelii badnaaye la gowracayay waa ilaalintooda dee gawracii qayb buu kaba qaatay hilibka qaybintiisii karintiisii iyo waxyaalahaas oo dhan ba bal inaan anigu iyo dee waxeedan iyaa kuba tacalluqsan oo dhan bal inaan u qumoon taa ilaaliyoon anigu ishraafiyo ayuu rasuulka ilaahay amray waxaa kaluu i amray wa an atasaddaqa bilaxmiha waa geelaa badan hilibkoodii inaan sadaqaysto iyo wa juluudiha hargeheedana inaan sadaqaysto iyo wa ajillatiha waa jamcu jilaalin ba ama waa taa aynu aynu soo marray lafdigaa kalaa ka badan jilaal oo mufradkiisuna jullun ama jallun yahay baa kaba badane waa wixii de iyada la huwinayay ama la duldhigayay taasna inaan sadaqaysto waxaa kaluu i amray wa allah cudaya inaanan siin aljazaara kan qalaya ee jazaarka ah minhaa waa wax iyada kaba mida ujraan haddii dee uu miskiin yahay oo sadaq ahaan loo siiyo waa halkeeda waa la siin karaaye waa iyadii wax kaba mida oo la yidhaaho shaqadaadii u qaado markaa shaqadii u qaado haddii la yidhaah de waxay noqonaysaa nooc tacwiidoo hawshii uu qabtay tani ciwad ka tahay waxay isu rogaysaa waa qayb iyadii kamid oo la iibiyey ayay isu rogaysaa dee wixiina lamaba iibin jirin haddaba kajazaarka hadday harag tahay iyo hadday hilibba tahay wax iyada kaba mida oo dee iyadii loo xisaabinaya ujradiisii inaanan kaba siin taas buu amrayba qaala waxaanu yihi rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu calayh naxnu annagaa nucdiihi siinayna isaga waa ujradiisii min cindina xaggayaan ka siinayna annaga xaggayaan ka siinayne isaga hawsha un haba qabto ee hadduu miskiin ahaan hilibka looga siiyo wax iyo waxaan ujro loo xisaabin ahayn wixiisi kalena aan wax lagaga dhimahayn sintan la siiyeyna aan xaggii kale ah wax laga goynahayn yada taasi basi kuma sugnaa وxadثna abubكر بن أbي شhaybة وcمr بن نaqd وزhayr بن xرb qالو xadثna بن عuyaynةa عan cabdikrim الjazriي waa tn cabdikrimkii reer jazيra oo jazrina kolley nisbadaas oo kale inta badan waa de markaa labadan webi ee dejre iyo furat inta udhaxaysa waa labada webi ee de kolley qayb de kolley shaamna way kaba maraan waa kan ciraaqna labadooduba ay wada maraan inta udhaxaysay jaziiro odhan jireen oo culimadan de jazariyiinta ee loo nisbeeyo intooda badna halkaas bay nisbadu ay ahayd waa bilaadaasay jaziiro odhan jireen labadooda uba dhaxaysay labadaa webi haddaba cabdikariimka ibnu malik walow alkhidrmiyuda an idhi asalku waa yaman bihada isnaadi milahu وxadثna إسحاq بن إبراهيم qال أخbarana سفyاn وqال إسحاq بن إبراهيم أخbarana mعاad بن هiشhاm manaa isxaaq ibnu ibraahim waa ina rahaweyba laba sanad buu yeeshay ama laba sheekh muslim isaga kolley labadoodaba isaga dee waa kaba wariyo mar muxuu yihi akhbaranaa sufyaan mar kalena muxuu yihi akhbaranaa mucaad ibnu hishaamin qaala akhbaranii abi mucaad ibnu hishaam baale aabahii hishaam mudasawaa-i weeye ayaa ii warramay kilaahumaa haddaba sufyaan ibnu cuyeyna iyo hishaam mudasawaa-i labadooduba can ibni abi najiixin cabdullahi ibni abi najiix bay kaba wariyeen عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس في xadيiثهma labadan dambe in markii horeyn waxa weeyaan xadiiskooda oo هiشhاm iyo سفyاan xadiiskooda kuma sugna أjruلjaaziri ruuxan jaazirka ajrigiisu halkan u yihi annaga xagga iyaga ka siinayna lafdigooda iyo riwaayadooda kumay sugnayn weli xadiidku inoo socdaa وxadثnي محمد بن حاkم بن مyمون ومحمد بن مرزوq وعبد بن حmayd kle محمد بن مرزوq محمد بن محمد بن مرزوq ba la yidhi awogii baa loo tiiriyey waa nin aad u yar dambeeyo oo kolley mslim wax saasa in yarun buu kaba weyn yahay oo aabihii maaha marzuqaniyo waa awowgii dhowr xadiidna waa leeyahi o xadiidkani inooguma horeeyo وcabd بن حmaydin qala cabd أخbarana وqala الآkخrاn xadثna محamed بن bkri qال أخبرنا بن جuريج قال أخبرني حسن بن مسلم وحسن بن مسلم بن يناq أن مجاهدا أخبره أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن علي بن أبي طالب أخبره أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمره وxوu أمray أن يقومa على بdنi inuu geeliisi de إشhrاaفiyo oo arinkoodi maamulo oo de bal mثلا halkaas xagga qaybintooda iyo wixii kuba تacalqsan وأmarahu وxuu أمrayna أن يqسima inuu qaybiyo budnahu daalka haddii la damiyona mala asalku wuxuu aha budun buu ahaaye waa takfiifaan marka daalka la reebo ee mufradkuna badanatun weeye kollay geela inta badan loo isticmaala walow halka nawowi raximah llahu tacaala geel iyo adi iyo loba in lagu idlaaqo uu matalan lafdigan geelu hawa badnaadee luqa aar luqa kaba soo naqlinayo lakiin waxaan filayaa adiga oo lagu idlaaqa waa kalaam nadar kuba sugan yahay oo in badan oo luqawiinta kaba midi dee labadaa kale ku koobaan barhkoodna geelun bay kuma koobaan waxaana yidhahan waxaa loo yidhi un dee waa buurnidiisan iyo hilibkiisa badan iyo taas baa badana looba yidhi ee haddaba geeliisii badnaa ee boqolka gaadhay ee mar keliya la wada gowracay inuu qaybiyo kullahaa dhammaanteed uu qaybiyo luxuumaha ilbaheeda iyo wajuluudaha hargeheeda iyo wajilaalaha wixii kale heriye iyo waxyaala uba ahaa yuu siinayaa filmasaakiin waa dadkaa baahan walaa yucdi waxaa kaluu amray inaanu siino fii jizaaratiha jizaara waa xirfadii waa shaqadan ruuxa jaazirkii laba imanaya ama jazaarku waa shaqadiisii oo imika ka soo qaado imika jizaara jazaar waa shaqo imame waa shaksigii jizaarana waa xirfadii kolley waxyaalo taa ku dhow dhowna se cimaalo iyo waxyaalo ama cimaaliya waaba soo aragnay haddii la yidhaha xijaam oo kale waa toobinkii dee ruuxina waa xajaam oo kale waa xirfadii markaa shaksigan waa shaqadii uu qabanayay googoyntan hilibka uu googoynayo waxaa inaanu siin shay-an shay minha iyada kaba mida taa muqaabilkeeda aanuu siin taas waayo haddii kale iib wax la iibiyey ayay isu rogaysaa dee waxaana wax la sadaqaystay ahayd waxadii loo waday ahayd iyo waxyaalahaasoo markaa jaanibkaas iyada dee waaba may banaanayn وxadثnي محamed بن xاtimi qال xadثna محamed بن bkri qال أخbarana بن jurayji qال أخbarani cabdالكريم بن مالك الجزري أna مجاهidا أخbarه أna cabdالرحمن بن أbي ليلى أخbarه أna علي بن أbي ضالم أخbarه أn النبy صلى الله عليه وسلم أmrh bmثl xadيثkii hore mid laba mida xadiidku kolley ama waa inoo dhammaadee xadiidkata inooguma sugan dee waktiyadii hore culimmadu kaba cabirayeen istixbaabu sawq alhadi waa hadyiga in laga kaxeeyo halkaad kaba exraamanaysa iyo baltaasi makawa yar adkaatay waxaa kaloo inooguba sugan rasuulka ilaahay adigiisii buu ahaa naxrigii qeyb kamuu matalan qeyb de waa kii calitawaliyo bal miyaabay inay xaggaa gelayso waxaa kaloo iyadna inooguba sugan arrinta muhimka in dee wixeedii oo dhan ajsaadiisii o dhan la wada sadaqaysanayo bal taas laba sadaqaysanayo kolleyna in markaa marka la eego xaggan in odxiyada iyo daas wala uu ku intifaaci kara lakiin haddana wax uu jir ahaan iyo iibahaan ma gelayo waa wax qurbo loogaba jeedo meelo qaar haddii la yidhaha ruuxii jazaarka haraggii ha qaato ujra-aan ha u qaato waa waxaan dee taasi banaanaan ahayn wixii haddii la siinayo o lagu sadaqaysanayo isna uu yahay miskiin dhib ma laha e laakiin in wax kaba mida loo siiyo ujra ahaan odxiyadii hadyigii deetana waa kan rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh diidayey odxiyadna taasi laba mid weeye bal markaa waxa ay tahay uun iyadna qaybintii sadaqa loo qaybinayo kolley hadyiga iyo axkaamtiisna waa wax inoo socon doona insha allahu tacaala laakiin xadiisyada baabkan tayn intan ama baabkan inta inooguba sugan bal umuurtaa weeye waana wax wacaade wallah sub waadixaba wallahu subxaana watacaala ala aclam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم زدنا ولا تنقصنا